ummadda islaamka gaar ahaan dadka soomaaliyeed meel kastay joogaan licaamwanku bilkhayr in ilaahay bisha rabadaan barakadeeda hayna siiyo ilaahay haynaga dhigo kuwii loo dimbi dhaafo oo bishaas ka faa'iidaysta acmaasheenna khayrkaana ilaahay haynaga aqbalo ayaamtan waxaa ka socday dharkayngeeyo iyo degaamadaas dhinacaasa dhibaatooyin dad walaalo ah oo ehel ah oo qaraaba ah oo wada degan inay halkaa isku laayeen in dad badni halkaa ay ku dhinteen waxaan leeyahay dadka walaalaha ah yaan shaydaanku idinka faa'iidaysan bishii cibaadada oo rabadaan baynu galnay laada ha la joojiyo fitanta iyo sharka intaa dhimatay iyo inta ku dhaawacantay ilaa intii dhimatayna ilaahay waxaan uga baryaynaa naxariisii janno inuu siiyo inta ku dhaawacantayna ilaahay howbooga dhawo waxaan idin leeyahay walaadaa joojiya waxgaradka salaadiinta iyo mxuaha cuqaasha intuba inay arrinkaa ka howlgalaan weeye oo dhammaantood sidaasaan awalna hore ugu ballannay annaguna waan imanaynaa insha allah biidnillahi kariim waxaa la rabaa arrinkaas in wixii dhacay waa dhaceen oo qofkii wakhtigiisu dhammaaday meel idina mabaajin kadho intii ilaahay uu ku qadaray dhibaatadaas ay ku dhinto ama ay wax ku noqdaan lama baajin karo laakiin waxaa laynaga rabaa dadaal waxaa laynaga rabaa inaynu ogaano in wax kasta oo dhaca dadkan dad walaala ay yihiin qolana meesha laga tirtiri maayo qolana ka barakaci mayso oo meesha ka dhammaan mayso warkaa waxaa la rabaa in caqliga laga shaqaysiyo oo colaada iyo fitanta la joojiyo nabadgelyada iyo wanaagga in laga shaqeeyo waxaana dhammaan lagu boorinaya waxgaradka iyo salaadiinta iyo dadka ganacsatada iyo cid waliyaaba halkaa in lagu gurmado maamulada muxuu ahay cid kasta oo hawshaas wax ka geli kadha hawshaa inay u gurmadaan waxaan kaloo halkan baaq uga soo jeedinaya culimmada dadka la raba inay khayrka iyo muxuu ahay ugu yeeraan inay culimmadano safka hore arrinka ay ka galaan